gudoomiyaha kalluumaysatada xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyne xasan sheekh basiiri oo u warramaya warbaahinta ayaa wasaaradda kalluumaysatada hirshabeelle ka codsaday in laga caawiyo kalluumaysatada magaalada qalabka ay ku jaalaaban lahaayeen malayga si ay uga faa'iidaystaan khayraadka dalka qalabka oo lagu kaluumaysanaa micnaa ma hayno mar kastoo micnaa waa sheegnaa qalabka lagu kaluumaysanayay dadka daddalni waay oo beerley waxaysan waa dadka wax ma haystaan xoogooda ay ku shaqaystaan tacab falow ay ku shaqaystaan marka waxaa loo baahaya inaa qalab ay ku shaqaystaan iyo shawaqooyin iyo doon oo malaayo ku raadsadaan mar kastana waa ka dhiijaya mar kastana waa ka dhiijaya mar kastana waa sheegay mar kasto mar kasto waa ka dhiijaya mar kastana waa sheegay marka waxaa loo baahan yahay inaan alaabtaas loo raadiyo shawaqooyin iyo isbiisyaal oo malaayo ku dabtaan micnaha maxaa maxaa kusoo haray doon oo malaayo ku raadsadaan magaalada horumaray gaartay malaayo alxamdulilah hadda waa fiican yahay soo okay ok yahay marka waa kaase waxa waaye nin kasta oo oo qalab oo siinaya dadka dalniyada oo beeraha lambarkeega waan ii sheegayaa micnaha dadkaas waa sii gaarsiinaya furi shan eber sideed labaatan iyo afar sideed iyo saddex waa ninkii daneynaa furi shan eber sideed labaatan iyo afar sideed saddex waa anaa horseed hadda uu eh anaa micnaha uu soo horeeyey anaa guddoomiyahu ee malaaliyadaas micnaha wixii malaaya dabtaan nin kasta oo qol furanayo malaaya anaa malaaya siiyo malaay micnaha aaqiibis aaqiibiyo nin waxaan xoogiisa maalinaayo wasaaradda cusub waxaan ku cusnaynayaa inagoo hadda eh beeraley eh oo malaayada watana eh inaa wixii tabartooda eh oo noo soo tuuraan oo micnaha kalu micnaha kaluumaysaas jalaabka shabaqa wixii waxdood awoodooda eh dad iska xoogsata iskanaha heltabareedanahe dhalinyaro badan oo ku nool magaalada ayaa noloshooda ku tiirsan tahay iibinta malayga iyagoo uga maarmay inay ka tahriibaan dalka